bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo soddonaad ee suurat alacraaf waxaanu ku joogaa aayadda toddobiyo kontonaad allah waxau ihi subxaanah ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala mawaadicda uu ku tilmaamay waxaa ka mid ah alamru biakhdi ziinati cinda kuli salaah mar kastoo la tukanayo in layna faray in la qaato quruxda waxay culimmadu halkaa ka qaateen waajibnimada iyo inay shardi salaada u tahay satrul cawra cawrada in la asturo oo dhar ama maryo qarinaya cawrada la xidho waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa qadar ama in ka badan satrul cawra oo altasayunu waatajamul in la ysqurxiyo oo salaada iyo cibaadada laysu qurxiyo waa satrul cawra maca aziina oo tasayunku waa shay wanaagsan oo mustaxaba laakiin cawrada in la asturaa iyadu dee shardi baabay u tahay oo salaadu la-aanteed ansixi mayso yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid marka jalaaleynku halkaa waxa uu marayaa inay tahay min baabi tacbiiri almaxalli wa iraadati alxaalli waxaa la cabiray makaankii lagu tukanaayey waxaana loo jeedaa salaada lafteeda waxa uu odhanayaa ay maa yasturu cawratakum cinda asalaati waatawaaf qaata wax cawradiinna asturaya markaad tukanaysaan iyo marka aad tawaafaysaan waxaana lagu radiyey amarkan iyo waajibkan oo lagu inkirayaa caado ay jaahiliyadii hore lahaayeen oo ahayd inay tawaafaan beydka iyagoo qaaqaawan oo curaatan ah waxay odhan jireen maryo aannu rabbi ku caasinay ku tawaafi mayno markaa iyagoo qaawan ayaa ay tawaafi jireen ragguna maalintii haweenkuna habeenkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaluu ku tilmaamay fii haadihi alaayaat inkaaru taxriimi aziinati waatayibaat waxaa lagu inkiray dadka yacni waxa weeye xaaraantinimada ay qaarkood iska xarimeen wax ilaahay u xalaaleeyey oo quruxdii iyo waxyaabihii xalaasha ahaa ee la cunayey ama la cabbayey qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waatayibaati min alrisq waa istifhaam calaa sabiili alinkaar waa su-aal u dhacaysa inkaar iyo diidmo lagu diidayo kuwa sidan sameeyey oo man xarama yaa xarimay cidina ma xarimi kartee weeyaan macnuhu ziinadana waxaa soo gelaya iyo tayibaadka almalaabisu waalmaraakibu waalmabaani waalmatcuumaat waalmashruubaat wixii la xidhanayey wixii la gaadiidkee la fuulayey hoygii la gelayey iyo wixii la cunayey ama la cabbayey ee xalaasha ahaa ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala tayibaadka xalaasha ah ee adduunka alla inoogu banneeyey inaynu ku tamatucno oo ku raaxaysanno inta aynu joogno ilaahay waxa uu ihi qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati addunya khaalisatan yowma alqiyaamah tayibaadkaas iyo ziinadaas waxaa iskale adduunyada inta la joogo kuwa mu'miniinta ah qiyaamada ama aakhire marka la tagana iyagaabay u badhax tiran tahay oo cid kale kuwa helin mayso oo la wadaagi mayso qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati addunya maxaa loo yidhi mu'miniintaa iska leh waaba laga badsadaa oo gaaladaa uga badane jalaaleynku waxau odhanayaa liladiina aamanuu ay bilistixqaaq wa in shaarakahum fiiha hayruhum tayibaadka iyo waxyaabaha wanaagsan iyo quruxda adduunyada ee mubaaxa ah waxaa mutaystay mu'miniinta bilistixqaaq macnaha iyagaa mutaystay oo xaq u leh walow gaaladu habe la wadaagaane oo macnihii muraadku waxa uu noqonayaa waxaa tayibaad iyo wanaag adduunyada yaalla cidda xaq u leh inay ku tamatucdo waa cidda ilaahay ku caabudayseen ku caasiyeyn oo mu'miniinta ah laakiin gaalada intay ku tamatucaan ilaahii siiyey ku caasiyaya iyagu gardaray ku haystaane gar kuma haystaan oo may mutaysan kol hadday rabbi ku caasiyayaan marka adduunyada waa lagu wadaagayaa gaal iyo islaamba tayibaadka iyo ziinada laakiin waxa mutaystoo xaq u leh kuwa mu'miniinta ah gaaladu may mutaysan kol hadday rabbi ku caasiyayaan marka jamalku waxa uu ku odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha fahiya lahum asaalatan walilkufaari tabacan dayibaadka iyo ziinadaas asal ahaan mu'miniinta alle ku caabudaysaa iska leh gaaladuna way uun ku raacsan yihiin oo iyaguna waa helayaan maadaama alla uu yidhi subxaanah waman kafara faumaticuhu qaliilan suma addaruhu ilaa cadaabi annaar kuwa gaaloobayna waan u raaxaynayaa muddo yar waa inta adduunka la joogo kadib waxaan u dhibaato gelinayaa oy gelayaan cadaabka naareed ciyaadan billaah marka asaalatan cidda mutaysatay humulmu'minuun gaaladuna haba helaana waa ku gardarro kol hadday ku caasiyaan oo rabbi aanay ku caabuday waxaa markaa allah uu yidhi khaalisatan yowma alqiyaamati waayo dayibaadka iyo wixii lagu tamatucayo dhammaantood aakhiro marka la tago mu'minuun baa leh gaal xaq kuma leh oo gaal aakhiro loogu raaxayn maayo adduunyo haba loogu raaxeeye markaa kol haddii raaxadu mu'minka ay gaar u tahay sidaasaa loo yidhi khaalisatan yowma alqiyaama waxaa kaloo aayaadkan ku sugan almowtu nihaayatu kulli fardin wa ummah geeridu waa gebagabada qof kasta iyo qaran kasta ama ummad kastaba oo alla waxa u ihi walikulli ummatin ajal faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka ummad ahaan iyo qof ahaanba ilaahay wuxuu u asteeye o u qoondeeyey ajal cayiman oo aanu ruuxna dhaafayna uu ku dhimanayo ama ummadi aanay dhaafayna ay ku dhammaanayso wakhtigaa markay gaadhaan oo ilaahay waxa uu ihi ajashaa loo qoondeeyey markay timaaddo saacadna ka hormari maayaan saacadna kadib dhici maayaan jamalku waxa uu ku odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha saacatan ay shay-an qaliilan min azamaan saacadda looma jeedo tan lixdanka daqiiqa ah ee innaku aynu adeegsanno ee waxaa loo jeedaa uun wax yar oo zamanka ka mid ah fahiya mathalun yudrabu ligaayati alqilati min azamaan wuxuu yidhi waa mathal lagu tilmaamo wakhtiga ugu yar marka laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ilbiriqsina ha noqdee wax yarna ka horayn maayaan kana dambayn maayaan weeyaan macnihii muraadku waxaa kaloo aayaadka ku sugan muhimatu rusul wa jazaau lmu'miniina bihim wa kadalika xaalu lkaafiriina birusul cinda alixtidaari wa yowma alqiyaama waxaa alla uu ku tilmaamay aayaadkan muhimadda iyo rusushu xilka waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xambaariyey ee loo soo diray oo dee dacwaddaa towxiidka inay gutaan ah waa muhimaddii loo soo diray iyo abaalmarintay helayaan kuwa rumeeya iyo cuquubada ku dhacaysa kuwa ka baydha yaa banii aadama imaa yaatiyannakum rusulun minkum yaqusuuna calaykum aayaatii faman itaqaa wa aslax falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waaladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay fi hadihi alaayaat muxaawaratu wanidaaun min asxaabi aljanna liasxaabi annaar wa asxaabi alacraaf wa muxaawaratu wanidaa min asxaabi annaari liasxaabi aljanna dood iyo dhawaq iyo nidaa dhex maraya ahlu jannihii iyo ahlu naarkii iyo sidoo kale asxaabu alacraaf oo mar asxaabulacraafkii ayaa u dhawaaqaya mar ahlu jannaha ahlu naarka u dhawaaqaya marna ahlu naarka ahlu jannihii u dhawaaqaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi wanaadaa asxaabu aljannati asxaaba annaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqaa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqaa qaaluu nacam ahlu jannihiibaa waxay u dhawaaqeen oo u yeedheen ahlu naarkii markaasay yidhaahdeen rabbigayo annaka wuxuu noo yabo wuu noo ballanqaaday waa hellay isagoo xaq ah ee wixii laydin yabooha idinkuma hesheen ahlu naarow markaasay yidhaahdeen haa alla ilahe waa hellay dhexdoodaa markaa mid dhawaaqaa ka dhawaaqay isagoo yidhi allacnatullaahi cala aldaalimiin lacnadda alleh alla ilahe daalimiinta korkooday ahaatay oo dulmi iyo dembi waxay galeen baa lagu nacdalay oo naar ay ku mutaysteen naxariisna lagaga durkiyey waxaa kaloo alla uu tilmaamay ahlu jannaha iyo ahlu naarka in derbi weynu u dhaxeeyo teed ama gidaar weyn oo sarreeyo murtafica gidaarka weyn ee ahlu janna iyo ahlu naarka u dhaxeeyana rag baa saaran laydhaa asxaabu alacraaf oo jannada iyo naarta u dhaxeeya oo waxa weeyi inta lakala xuku inta la xukumaayo inay jannada galaan ayaa derbigaa sare ayaa ay ku dul sugan yihiin waana rag siday culimmadu til- tilmaameen istawad xasanaatuhum maca sayi'aatihim yacnii rag iyo dumarba waa dad wanaaggoodiiyo xumuhoodii u sinmay oo aan u kala cuslaan ama kala rajaxmin marka inta ilaahay janno u xukumayo halkaasay ku sugnaanayaan derbiga iyo gidaarkaa sare dushiisa xijaabku marka ama acraafku waa dayrka ama gidaarka dheer ee jannada iyo naarta dhexdooda la dhigayo acraafku markaa waa nafsu lxijaab wa baynahumaa xijaabun wa cala alacraafi rijaalun culimmadu waxay yidhaahdeen xijaabku waa nafsu lacraaf oo waa derbiga ama gidaarkaa dheer ee jannada iyo naarta u dhaxeeya ee halkaa dadka saaranna ay ka arkayaan ahlu naarkii iyo ahlu jannihiiba ay uga muuqdaan ilaan waa meel sare eh marka ragga halkaa saaran yacrifuuna kullan bisiimaahu labada qolaba ahlu jannaha ay arkayaan iyo ahlu naarka u muuqdaba qolo walba calaamadahoogii ayay ku aqoonsanayaan oo ahlu jannaha waxay ku aqoonsanayaan bayaadul wujuuh nuurka iyo caddaanka wejiyada ahlu naarkana waxay ku aqoonsanayaan bisawaadi lwujuuh mugdiga iyo madowga wejiyada yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh asxaabulacraafkii waxay u dhawaaqayaan markaa ahlu jannihii oo waxay ku odhanayaan an salaamun calaykum lam yadkhuluuha wahum yatmacuun nabadgelyo korkiinna ha haatay odhanayaan iyagoo rajaynaya oo quudarraynaya oo hunguri ka hayo inay jannada galaan asxaabulacraaf mayse gelin iyagoo rajaynaya xasanulbasrina waxau yihi calayhi raxmatullaah ma admacahum ilaa likaraamatin yuriiduhaa bihim ilaahay uma damac gelin oo uma rajo gelin kuwaa inay asxaabulcaraafku jannada rajeeyaan ilaa karaamo uu la doonayo mooyaane oo ilaaha deeqsiga ah wuxuu nimankaa u rajogeliye oo u damacgeliyey inay jannada galaan waayo wuxuu doonayaa inuu geliyo ku karaameeyo waanu gelin doonaa oo waa loo xukumi doonaa asxaabulacraafkaas indhahooda marka loo leexiyo xagga naartay arkaan naarta iyo dhibka ka jira waxay odhanayaan rabbanaa laa tajcalnaa maca alqowmi aldaalimiin ilaahu kuwaa macooda hana yeeline naga badbaadi raggii derbiga ama gidaarkaa sare ku dul sugnaa rag adduunyada rag waaweyn oo maalqabeeniye madax lagu yaqaano mashhuur ku ahaa bay aqoonsanayaan oo naartii ku dhex jira kuwii madaxyaweyntii maalqabeenka iyo madaxda ahaa markaasay ku odhanayaan ilain derbi saray saaran yihiinoo halkaasay ka daalacanayaane maa aghnaa cankum jamcukum wamaa kuntum tastakbiruun war niman yahow madaxda iyo maalqabeenka ahaa maalkiinni iyo madaxtinimadiinnii maxay idiin tartay cadaabkii miyay idinka celisay jawaabtu waa maya waxay ku odhanayaan haulaai aladiina aqsamtum laa yanaaluhum allahu biraxma udkhulu ljanna laa khawfun calaykum walaa antum taxsanuun iyagoo tilmaamaya fuqaradii iyo ducafadii muslimiinta ee adduunka ay ku dhibi jireen ayay odhanayaan kuwaasi ma kuwaad ku dhaarateen baa ilaahay naxariis inaanu soo gaadhsiinay jannada galaa la yidhi cabsi iyo muruga midna idinma saare eh sidaasay ku odhanayaan kadib alla waxa uu tilmaamay muxaawarada iyo dhawqii ahlu naarku ahlu jannaha ay u dhawaaqayeen oo alla waxau idhi wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljannati an afiiduu calayna min almaa aw mima rasaqakum allah waxa u dhawaaqaya kuwii ahlu naarka aabaa ahlu jannihii u dhawaaqaya waxaanay ku odhanayaan korkayaga ku soo shuba biyaha aad haysataan iyo waxa alla idinku arsaaqay wax ka mid a balna soo gaadhsiiya oo korkayaga ku soo shuba halkan culimmadu waxay yidhahdeen sida jamalkuba uu tilmaamayo laba midkood ifaadada iyo shubitaanku biyaha ayuu ku rumoobayaa ee waxa la cunayo lama shubo ee waa la tuuraa marka in la yidhaahdo afiidu waxa la cabsiiye macnaha ficilka alqu oo waxa uu wada tusinayaa ifaadada iyo ilqaaga oo macnuhu waxa uu noqonayaa biyaha haysataan wax ka mida nagu soo shuba arsaaqadda iyo tacaamka iyo quudkaad haysataanna wax ka mida nagu soo tuuroo na soo gaadhsiiya ama jamalku waxa uu odhanayaa waa min baabi calaftuhaa tibnan wamaa'an baaridanoo waxaa loo soo qadarayaa mimaa rasaqakum allaahuda ficil ku habboon oo macnuhu waxa uu noqonayaa an afiiduu calayna min almaa aw atcimuuna mimaa rasaqakum allah waxaad korkayaga ku soo shubtaan wax ka mida biyaha aad haysataan waxaanadna quudisaan wax ka mida cuntada iyo quudka alla idinku arsaaqay oo mimaa rasaqakum ullah atcimuuna oo munaasab ku ah u soo qadar waxay ku odhanayaan markaa ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin labadaba ilaahay gaalo waa u diiday oo waa ka manciyey waa ka caagan yihiin maanta cunto iyo cabbitaan janno midna inay helaan waxaa kaloo ku sugan fii hadihi alaayaat iqaamat alxujati cala alkaafiriina binusuuli alqur'aan waictiraafuhum yowma alqiyaamati bisidqi alrusuli wa amaaniyihim albaatilah xujada ayaa lagu oogay gaalada oo waxaa loogu oogay xujadoo loogu caddeeyey kitaabka mufasalkee faahfaahsan ee korkooda lagu soo dejiyey ee aanay qaadan dabeed waxay qirteen waxa weeyaan rusushu inay run u sheegto iyagu beeniyeen iyo ammaanidoodii ama yididiilooyinkoodii inuu been ahaa ilaahay waxau idhi subxaanah walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun hal yanduruuna ila ta'wiilahu yowma ya'tii ta'wiiluhu yaquulu aladiina nasuuhu min qabl qad jaa'at rusulu rabbina bilxaq ilaa aakhiri alaayaat ilaahay waxa uu tilmaamay inuu u soo dejiyo kitaabka uu faahfaahiyey uu u caddeeyey ee hanuunka iyo naxariista u ah waxaana la tilmaamay inaanay sugayn ilaa inay arkaan mooyaane kitaabku wixii uu ku warramay xaqiiqadiisu inay ku dhacdo cidhibtiisa dambe ay arkaan maalinta xaqiiqada warkii qur-aanku uu dhacayo ee uu xaqiiqoobayaana waa yowmu alqiyaama oo wax alla wixii adduun loogu warramay xaqiiqadiisii oo dhab ah ayaa indhahooda ay ku arkayaan waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay fii hadihi alaayaat min dalaa'ili qudrati illaahi caza wajalla wa sicati risqihi wa nicamih waxyaabaha tusinaaya ilaahay tabaaraka wa tacaala dalaa'isha waaweyn ee tilmaamaya ilaahay awooddiisa iyo nicamtiisa faraha badan ee addoommadiisa uu ku galladaystay ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin huma istawaa cala alcarsh yuqshi alleyla annahaara yatlubuhu xahiisaa waashamsa waalqamara waalnujuuma musakharaatin biamrih alaa lahu alkhalqu waalamr tabaaraka allahu rabu alcaalamiin ilaa laga gaadho wa huwa aladii yursilu alriyaaxa bushran bayna yaday raxmatih xataa idaa aqalat saxaaban hiqaalan suqnaahu libaladin mayit faanzalna bihi almaa'a faakhrajna bihi min kuli athamaraat kadalika nukhriju almowta lacallakum tadakkaruun oo ilaahay tabaaraka wa tacaala abuuristaa cidharka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba uu abuuray habeenka iyo maalinta uu isku daboolaya istaba maraya kolba miduu soo gelayo dabaylaha uu soo dirayo iyagoo raxmaadka rabbi ka soo horreeya oo ku bushaaraynaya daruuraha xambaaraya waxa weeyaan roobka ee ku culus ee ilaahay dhul dhintay uu ku noolaynayo nabaadkana uu kaga soo bixinayo kullu hada min dalaa'ili qudrati illaahi wa sicati nicamihi calaa cibaadih allah waxau idhi subxaanah yaa banii aadama ilma nebi aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna cinda kulli masjidin makaanu tukasho kasta agteeda qaata quruxdiinna oo is astura iskuna qurxiya ilaahay surtaagidiisa ama cinda kulli masjidin cinda kulli salaah oo waa min tacbiiri almaxalli wa iraadati alxaalli meeshii salaadda lagu gudanayaa la cabbiray waxaana loo jeedaa salaadda lafteeda sida jalaaluddiin asuyuudiba uu ku tilmaamayo sharaxiisa marka macnuhu waxa uu noqonayaa khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna qaata cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaah salaad kasta markaad tukanaysaan agteeda quruxdiinna qaata oo cawradii in la asturo ayaa soo gelaysa waxaana cawrada in la asturo ka siyaadsan oo iyaduna soo gelaysa dee quruxdii iyo tajamulkii satrul cawra ka badnaa oo in laysu qurxiyo ah salaadda iyo isurtaagidda alleh waayo sida axaadiida qaarkood ku sugnaatay faallaahu axaqu an yutasayana lah ilaah baa ugu xaqnimo badan in laysu qurxiyo oo ruuxu marada uu ilaahay la hor joogsanayo wax wanaagsan oo qurux badan oo nadiifa inay ahaatuu isku qurxiyo ilaahay baa ugu xaq badan laakiin maradii aad ku seexatay ee suuqa aanad ugu baxayn salaada subax inaad ugu soo kacdo waa nooc waxyeelaya aadaabta iyo dhaqan wanaaggaad ilaahay kula dhaqmi lahayd marada ugu quruxda badan ee aad xidhan lahayd markaad addoommada iyo khalqigaba u baxayso tuka qurux iyo qiimo badan ilaahay markaad is hortaagaysana u xidho allah waxau idhi kuluu cuna wa kuluu cuna oo washrabuu cabba oo walaa tusrifuu ha ku xadgudbina cunitaanka iyo cabbitaanka iyo waxyaabaha laydiin banneeyeed samaynaysaan ha ku talax tegina oo xadkeeda ha dhaafinina waayo innahu alle laa yuxibbu ma jecla almusrifiina kuwa ku xadgudba ma jecla ilaahay tabaaraka wa tacaala akliga iyo shurbiga iyo waxyaabaha kaleba allah waxau idhi qul waxaad tidhaha nebi muxammedow man kumaa xarama xarrimay ziinata allaah ilaahay quruxdiisa ayaa xarimoo dadka u diidoo ka manciyey allatii quruxdaasoo akhraja uu usoo bixiyey rabbi licibaadihi addoommadiisa oo waxay xidhaan iyo waxay fuulaan oy gaadiid ka dhigtaan iyo waxay huwadaan iyo waxay u hoydaanba quruxda alla u soo saaree adduunka u taalla yaa ka xarrimay addoommada ilaahay waatayibaati waxyaabaha wa wanaagsan ee xalaashow min arrisqi arsaaqadda ka midana yaa ka xarrimay wax la cuniyo wax la cabbaba wixii xalaala inay ku tamatucaan qul waxaad tidhaha nebi moxamedow hiya iyadu tayibaadka iyo ziinadaasi liladiina kuwii bay u sugnaatay aamanuu rumeeyey oo filxayaati nolosha dhexdeeday ugu sugnaatay noloshii addunyaa ee liidatay ay bil istixqaaqi iyagaa mutaysto xaq u leh kol hadday rabbi ku caabudayaan oonay ku caasiyeen oo kayrkood helidda ay helaan kuwa cusaaddi ihi gar maahe waa gardarro kol haddaanay rabbi ku garan oo aanay ka garaabayn marka waxay u sugnaatay kuwa mu'miniinta nolosha adduunyada ay bil istixqaaq iyagaa mutaysto xaq u leh adduunyadase waa lala wadaagaaye khaalisatan xaal ay u badhax tiran tahay tayibaadka iyo ziinadaasi iyaga yowmaalqiyaamati maalinta qiyaame oo cid kale aanay la wadaagay oo waxaa laga fahmayaa qiyaamada iyagay u khaalis tahay adduunka khaalis uguma aha oo waa lala wadaagayaa allah waxau yidhi kadaalika ay midla daalika tafsiil sidaa aanu aayaadka alle usoo kala dhigdhigneen u caddaynay oo kale sidaannu aayaadkaa usoo caddaynay oo kale ayaanu fasilu aanu u kala dhigdhiganaa oonu u caddaynaynaa al aayaati aayaadka liqowmin qole ayaanaan u caddaynaynaa kuwaasoo yaclamuuna garanaya marka macnaha waa kuwa ku intifaacaya waxa kuwa cilmigale loogu gaar yeelay qul waxaad tidhaha nebi moxamedow innamaa xarama waxa uu xarrimay uun rabbii rabbigay alfawaaxisha waxyaabaha foolxumada badan macaasida foolxumada badan sida sinada iyo liwaadka maa dahara wixii muuqda ayuu xarrimay fawaaxishta oo minhaa fawaaxishta ka mid ah maa dahara wixii muuqda ayuu xarrimay rabbi huwa fawaaxishkaas oo minhaa ka mid ah huwa maaga oo minhaa fawaaxishka ka mid ah oo damiirka maada u celi qul waxaad tidhaha nebi moxamedow innamaa xarama waxa uunu xarrimay rabbii rabbigay alfawaaxisha macaasida foolxumada badan maa kiibuu xarrimay ka beddelo dahara muuqda huwa maaga oo minhaa fawaaxishta ka mid ah iyo wamaa kiibuu xarrimay batana qarsoonaada huwa maagu oo fawaaxishta ka mid a marka macaasida iyo dunuubta foolxumada badan sida sinada iyo liwaadka tooda la muujisto iyo ta la qarsado labadaba rabbi waa xarrimay wal itma dembigana ilaahay waa xarrimay caam ahaan ku foolxumo badan iyo ku ka hooseeyaba ku weyn iyo ku yarba oo waa min baabi min baabi catfi alcaami cala alkhaas oo caam weeyaan ismigu waa wada caam yeelayaa cumuuma almacaasi fawaaxishta laakiin waxaa la gaar yeelay kuwii foolxumada badnaa laakiin iyaga uun kuma gaar aha e wal isma dembiga iyo macsiyadana caam ahaan ilaahay waa xarrimay waalbagya xadgudubkana alla waa xarrimay bikayri alxaqi xaqdarre lagu xadgudbo oo waa uun libayaani alwaaqic ama waa sifa kaashifa lasii caddaynaya uune kullu bagyin waa bikayri xaqin ee bagyi bixaqii ma jiro wa an tushrikuu inaad la wadaajisaanna rabbi waa xarrimay billaahi alle maa shay lam yunazil aanu alle ku soo dejin bihi maaga sultaana wax daliila tanna waxay la mid tahay walbagya bikayri alxaqi oo kullu shirkin lam yunazil bihi allaahu sultaanan laakiin waa libayaani alwaaqic oo waxaa lasii caddaynayaa uun shirki walba xujo iyo deliil ma leh ee waa bilaa deliil wa an taquuluu inaad tidhaahdaanna rabbi waa xarrimay cala allaahi alla aad ka tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oo shariik iyo cid wax la wadaagta iyo ubad iyo oori inaa u nisbaysaan iyo taxliil iyo taxriim aanu ilaahay jidayn inaa u nisbaysaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waa xarrimay marka culimmadu waxay yidhaahdeen muxaramaadkan waxay u kala waawan yihiin sidaa ay u kala dambeeyaan oo waxa ugu sarreeya wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun oo shirkiga ma wax ka sarreeyaa jira haayo wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun waxay koobsanaysaa shirki iyo kayrkiiba macnaha shirkigii oo dee acdamu dunuub macaasi la gale kii ugu weynaa ah iyo wax alla wixii macaasidii kaloo dhan ayay koobsanaysaa wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuuna oo shirki mujarada waxa ka culus dee shirki iyo kayrkii oo macaasidii kaloo dhan ah marka saddexda dambe ee ka dambeeya wal ismana waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam iyaguna waa macaasi gaargaar ahoo waa khaas laga dabageeyey caamkii hore kullu haada waa limasiidi alcinaayati biha waa uun sida gaar ahaan loo cuslaynayo darteed unba gaar loogu xusay cumuumka roba iyadoo soo hoosgelaysa allah waxau idhi walikulli ummah ummad kasta waxa u sugan ajal muddo loo qoondeeyey oo loo asteeyey fa idaa jaa'a marka uu yimaado ajaluhum wakhtigii loo qoondeeyey markuu yimaado laa yasta'khiruuna kama dibdhacayaan saacatan saacad wakhti yarna ha noqotee waxba kama dibdhacayaan walaa yastaqdimuuna kamana hormarayaan yaa bani aadama ilmo nebi aadamow imaa yaatiyannakum hadday idin yimaadaan rusulun rusul rususha oo minkum idinka idinka mida rususha oo yaqusuuna idinka warramaya calaykum korkiinna aayaati aayaadkayga idinka warramaya faman ittaqaa ruuxa alla ka baqee rusushaa raaca oo wa aslaxa hagaajiya camalka uu falayo falaa khawfun cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuuna walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya oo yacnii khawfu lmustaqbal wa xusnu lmaadi wax tegay inay ka qoomamoodaan ama wax ku soo socda inay ka baqaan labadaba waa loo diiday oo ammaan taama ayaa lagu tilmaamay allah waxau idhi waaladiina waxa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga kuwa tansiiligee la soo dejiyey iyo kuwa kownigaee makhluuqaadka waaweyn kuwa aayaadkaa beeniyey oo wastakbaruu iska weyneeye canha ay can itibaacihaa aayaadkaa inay raacaan oy wax ku qaataan kuwa iska weyneeyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi faman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh miman ruux iftaraa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadibaa been aw kadaba ama beeniyey biaayaatih ama ilaahay aayaadkiisa beeniyey yaa ka dulmi badan la axada adlam ruux ka dulmi badani ma jiro ulaa'ika kuwaasi yanaaluhum waxa gaadhaya nasiibuhum qaybtooday ku lahaayeen minalkitaabi ay ilmaktuub wixii loogu qoray lawxulmaxfuudka hadday arsaaqo tahay iyo hadday ajal tahay iyo hadday arrimo kale tahayba lawxulmaxfuudka wixii loogu qoray qaybtooday ka qaadanayaan ulaa'ika kuwaasi yanaaluhum waxa gaadhaya nasiibuhum qaybtooday ku lahaayeen baa gaadhaysa min alkitaabi ay ilmaktuubi fi lawxi almaxfuud wixii loogu qoray lawxulmaxfuudka qaybtooda ayaa ka gaadhasoy ka qaadanayaan oo jalaaluddiin asuyuudi waxau odhanayaa ay mima kutiba lahum fi lawxi almaxfuudi min alrisqi waalajal wagayri daalik wixii hore lawxulmaxfuudka loogu qoray ee loogu qoondeeyey arsaaqad iyo ajal iyo arrimo kaleba taa yacni wixii loo qoray qaadanayaan oo soo gaadhaya xataa idaa jaa'athum markay u timaaddo xataadu waa ibtidaaye gaayana waa lagu macneeyey xataa idaa jaa'athum markay u timaaddo rusulunaa rusushayadii markay u timaaddo waa malaa'igtaannu u diray si ay nafta uga qabtaan oo ay u dilaane yatawafawnahum xaal ay oofsanayaan oo ay dilayaan ama nafta ka qabanayaan malaa'igtaannu u diray markay u timaaddo qaaluu waxay ku odhanayaan ayna aaway maakii kuntum ahaydeen tadcuuna kuwa caabuda min duuni illaah ilaah sokadii waxaad caabudi jirteen ee laydinka taag waaye maanta aaway qaaluu waxay odhanayaan dalluu way naga lumeen cannaa annaga ma aragno meel ay cidhib iyo jaan dhigeen oo waa naga lumeen wa shahiduu waxay ku qireen oo ku markhaati kaceen calaa anfusihim nafahooda korkooda waxay ku qireen oo ku markhaati fureen naftooda annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaalo ah adduunka markay joogeen oo diinta ay diideen qaala markaa rabbi wuxuu ku odhanayaa maalinta qiyaame markay sidaa naftooda ugu markhaati kacaan udkhuluu gala marka hore in badan baynu u soo tilmaannay arrimaha qiyaamaha ficil maadi waxaa looga cabbiraa qaala waa macno mudaaric oo wuu ku odhan doonaa weeyaan oo waxani waa dhici doonaa oo weli ma dhicine maadi waxaa looga cabbiray waa litaxaquqi alwuquuc oo shalay inaynu soo dhaafnay sida loo hubo ayaa arrinkani inuu dhici doono uu dhabiyo u yahoo loo hubaa saasaa maadi looga cabbiraa marka arrinkaa markay ka markhaati kacaan qaala waxau rabbi ku odhanayaa maalinta qiyaame udkhuluu gala ayuu ku odhanayaa fii umamin maca umam ummada la jirkood xaal aad ahaateen gala idinkoo ummada la socda ummadahaasoo qad khala tagtay min qablikum idinka hortiin tegey ummadahaasoo min aljinni jinka ah iyo wal insi insiga ka mid ah idinkoo ummado hortiin tegay oo jin iyo insiba lahaa la socda oo macooda ah ilayn la mid baad ahaydeen xagga camalka ee waxaad gashaan fi naari naarta dhexdeeda gala oo fi naarida udkhuluuda ku tacalluqi kullamaa dakhalad mar kastoo ay gasho ummatun ummadi koox wada socoto oo isku nooc iyo isku camal ahayd mar kastooy gasho naarta lacanad waxay nacdalasaa ukhtaha walaasheed waa tii la midka ahayd xagga camalka iyo gaalnimada iyo macsiyada oo ukhuwadu waa bimacna almushaabahati waannadiir waa kuwii la bahda ahaa la midka ahaa isku camalka ay ahaayeen bay nacdalayaan marka kulamaa dakhalat mar kastoo ay gasho ummatun ummadi naarta lacanad waxay nacdalaysaa ukhtahaa walaasheed bay nacdalaysaa oo tii xumaha iyo macsiyada u horseeda ee uga horraysay ama u sababtay ee ay isku midka ahaayeen bay nacdalayaan xataa ida daaraku markay isku soo gaadhaan ahlu naarkii kuwii horiyo kuwii dambaba fiihaa naarta dhexdeeda markay isku soo gaadhaan ay talaaxaquu jamiican xaalay yihiin dhammaantood kolkay naarta isku soo gaadhaan qaalad waxay ku odhanaysaa ukhraahum toodii u dembaysay ee macnaha xagga cadaabka geliddiisa dembaysay ama xagga madaxtinimada ku dembaysay iyada madax loo ahaa waa al atbaac buu odhanayaa jalaalaynku waa kuwii iska dameeridhaan raacdayda ahaa ee la duufsaday ee gaalada madaxyaweynta isaga dayanaya ee daba socday atbaacdii weeyi madaxda daba socotay markaa markay naartii isku soo gaadhaan qaalad ukhraahum toodii dembaysay waxay odhanaysaa ee cadaabka geliddiisa ama xagga madaxtinimada ku dembaysay la duufsaday liuulaahum liajli uulaahum toodii horraysay darteed waxay u odhanayaan oo ta horraysana waa tii cadaabka geliddiisa ku hormartay yacni habowga iyo gaalnimadana hormoodka iyo hoggaanka ugu ahaa ee madaxda u ahaa marka jalaalaynku waxau odhanayaa liuulaahum ay liajli uulaahum toodii horraysay ee cadaabkana uga soo horraysay waxaana u horseeday dartood waxay u odhanayaan rabbanaa haaulaa'i adalluuna allahayow kuwanaa na halleeyey cadaabka u libinlaab marka wuxuu jalaalaynku u odhanayaa liuulaahum liajli uulaahum wuxuu tilmaamayaa laamtani laamu tabliiq inaanay ahayn laamulcilla ay tahay ilan laamu tabliiqu waxay noqon lahayd kuwanay ku yidhaahdeen oo qowlka ayaa uulaahum ay soo gaadhsiinaysaa macnaha wuxuu noqon lahaa qaalad ukhraahum toodii dambaysaa waxay ku tidhi liuulaahum toodii horay ku tidhi macnuhuna sidaa maahoo dee iyaga kumay odhane rabbibaabay la hadlayaan laakiin ilaahay waxay ula hadlayaan kuwan dartooda waxay leeyihiin kuwan allow cadaabka u libin laab iyagaa waxaa noo sababaye markaa macnuhu waxa uu noqonayaa qaalad waxay ku odhanaysaa ukhraahum toodii dembaysay baa ku odhanaysa liuulaahum liajli uulaahum toodii horraysay darteed waxay u odhanaysaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow oo kuwaa dartood bay hadalkan alla ugu odhanayaan waxay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow ha ulaa'i kuwaasi adalluuna iyagaa na halleeyey ee fa aatihim sii cadaaban cadaab sii cadaabkaasoo dicfaa libinlaab ah kaasoo min annaari naarta xaggeeda ka ahaaday allahayow cadaab libinlaaba kuwan sii iyagaa noo sababay maanta waxaannu ku sugannahaye qaala rabbi waxau ku odhanayaa likullin mid walba waxa u sugnaaday ta horraysay iyo ta dembaysayba dicfun libinlaab baa mid walba u sugnaaday walaakin laa taclamuuna ha yeeshee garan maysaanoo ma ogidin culimmadu waxay yidhaahdeen halkaa laga qaadan maayo inay ka siman yihiin xagga libinlaabyada oo way ku kala badan yihiin oo gaalka dadka u horseeday gaalnimadu waa ka cadaab culus yahay kii isagu gaalnimadiisa mooye cid kale aan gaalayn oo alla waxau idhi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaah zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bimaa kaanuu yufsiduun kuwii gaaloobay dadkana diinta kala dagaalamee u diiday waxaannu u siyaadinnay cadaab ayaan cadaabkay gaalnimada ku mutaysteen cadaab kalaannu ugu darray fasahaadintay dadka fasahaadinayeen sababkeeda marka halkaa waxaa laga qaadanayaa dee gaaladu waa kala cadaab culus tahay siday diinta iyo dagaalankeeda iyo ummadda muslimiinta dhibaatadeeda ugu kala badnaayeen alla waxau idhi wa qaalad waxay tidhi uulaahum toodii horraysay cadaabka ku hormartayna waxa ay tidhi macnaha ay ku odhan doontaa liukhraahum toodii dembaysay cadaabka ku dembaysay ama xagga madaxtinimada waxay ku odhanayaan famaa kaana umuu ahaanin lakum idinka calaynaa korkayaga min fadlin wax dheeraadii korkayaga idinkuma sugna macnaha kuwii madaxda ahaa ilan ukhraahum waa atbaacdii iyo ducafadii la daciifsadee la duufsaday uulaahumna waa kuwii madaxda ahaa ee waxaan hormoodka ku ahaa markaa kuwii madaxda ahaa ayaa kuwii la duufsaday waxay ku odhanayaan waxba namaydaan dheerayn oo macnaha waynu ka sinnayn gaalnimadee annaku idinmaanaan sababin marka cadaabka xajista oo adkaysta ayay ku odhanayaan wa qaalad uulaahum toodii horraysay waxay ku odhanaysaa liukhraahum toodii dembaysay famaa kaana umuu ahaanin lakum idinka idiinma ahaanin calaynaa korkayaga idinkuma sugnaanin min fadlin wax ziyaado ama dheeraad ah oo wax allo waxaynu isdheerrahay ma jira waa ka sinnayn gaalnimadoo isku mid baynu ahayn annakuna idinmaanaan gaalaysiinoo waa ka beri noqonayaan ee faduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshaha ahaydeen sababkiisa cadaabka ku dhandhamiya tagsibuuna ay ilkufra gaalnimo kuwa kasbada ahaanshaha ahaydeen sababkeeda cadaabka ku dhandhamiya alla waxau idhi ina aladiina kuwa kadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayaga beeniye oo wastakbaruu iska weyneeye canhaa aayaadka inay raacaanna iska kibriyey laa tufataxu loo furfuri maayo lahum iyaga abwaabu samaa samada albaabadeeda loo furfuri maayo oo arwaaxdooda sida mu'miniinta inta la kor yeelo samaawaadka loo koryeeli maayo albaabada samada loo furi maayo ee waa laga soo celin acmaashooda samada loo furi maayo oo loo koryeeli maayo ducadoodiiya waxa weeyaan waxay samaynayaan marka laa tufataxu loo furfuri maayo lahum iyaga abwaabu samaa samada albaabadeeda loo furfuri maayo walaa yadkhuluuna gelina maayaan aljannata jannada geli maayaan xataa yelija aljamalu ilaa awrku uu ka gelayo fii sammi alkhiyaati yacni waxa weeyaan irbadda daloolkeeda marka waxaa la yidhaahdaa dee maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiil wixii mustaxiil lagu xidhaa waa mustaxiil waa sidaynu sheegna uun liajlaa'ihim wahum lmatbuucuun uulaahum waxaynu ku macnaynay kuwoodii madaxda ahaa marka hadalka suyuudiye liajlaa'ihim wahum lmatbuucuunna waa sidaynu sheegnay waa kuwoodii waaweynaa ee la raacsanaa kama duwana sida aynu tilmaanay walaa yadkhuluuna aljannata jannadana geli maayaan kuwaasi xataa yelija aljamalu ilaa awrku uu ka gelaayo fii sammi alkhiyaati irbadda daloolkeeda uu ka gelayo dee awr inta uu leegyahay irba daloolkeed miyuu geli waa maya sidaanu awrku irbaddaa daloolkeeda u gelayn ayaanay janno u urinayn oo aanay u gelayn ilaahay waxau idhi wakadaalika ay midla daalika aljazaa abaalmarintaa aanu kuwa abaalmarinay oo kale ayuun baanu najzii ku abaalmarinaynaa almujrimiina dembiilayaasha macnuhu waxa weeyaan waa dalaalatu liimaa'i walishaara baa ku jirta oo ijraamuhum sababu xirmaanihim min aljanna ijraamka iyo jaraa'imka iyo dunuubtay galeen baa u sababtay janno inay ka qadaan oo jahannamo galaan lahum waxa u sugnaaday oo min jahannama jahannamo xaggeeda waxa uga sugnaaday mihaadun gogol firaashka loo dhigayay ku seexanayaan waa naar waa firaash naareed wa min fawqihim xaggooda sarena waxa uga sugnaaday khawaashin waxay isku daboolaan ama go'yaal ay huwadaan baa xagga sarena uga sugnaaday oo naar ah oo waxay dusha ka huwanayaan waa naar waxay hoosta ka goglanayaanna waa naar kor iyo hoosba waa ka naaran yihiin wakadaalik ay midla daalika aljazaa abaalmarinta kuwa la abaalmariye oo kale ayuunbaanu najzi ku abaalmarinnaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ee dulmiga falay waa dalaalatu liimaa'i walishaara oo waxaa la tilmaamayaa sababu jazaa'ihim bi hada aljazaa maxaa cuquubadaa loo mariyey waa dulmigay galeen dartii oo wa dulmuhum sababu cadaabihim alaliim dulmigay galeen cadaabka daran isagaa u sababay allah waxau idhi waaladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati camaladan wanaagsan sameeyey laa nukallifu ku kallifi mayno ee nafsan nafna ilaa wuscahaa karaankeeda mooyaane nafna waxaanay awoodin saari maynee ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljanna marka mubtadaha iyo khabarka waxaa kala dhex galay jumla muctarida oo waladiina mawsuulka mubtadaha ah ee khabarkiisu dhacayo ulaa'ika asxaabuuljanna waxa weeyaan waxaa soo kala dhex gashay jumlada laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha waa jumlatun muctarida bayna almubtada'i wa khabarihi macnuhuna waxa uu noqonayaa waladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wacamiluu saalixaat camalladan wanaagsan sameeyey hee weli khabarkii ma dhicin waa jumlo soo kala dhex gashaye laa nukallifu ku kallifi maynee nafsan nafna ilaa wuscahaa nafna karaankeeda mooye wax kale ku kallifi maynee ulaa'ika kuwaasi halkan uu khabarkii dhacaya ulaa'ika kuwaasi iimaanka iyo camalka saalixa a kulmiyey asxaabuuljannati jannada asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi wanasacna waxaanu siibnay maa fii suduurihim laabahooda dhexdooda wixii ku sugnaa oo min khillin uurxumo ah dadka mu'miniinta adduunka intay joogeen wixii caloolxumo dhexdooda dhacday ilan waa basharoo waa la ysa seegayaa oo waa la ysku calool xumaanayaa waa la maydhayaa oo waa laga nadiifinayaa intaanay jannada gelin ka hor allah waxau idhi wanasacna waanu siibnay maa fii suduurihim laabahooda dhexdooda wixii ku sugnaa oo min khillin uurxumo ama caloolxumo ahaa waanu ka siibnay oo waxaanu ka yeelnay ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin walaalo isjecel oo sariiro korkood ku sugan iyagoo isa soo qaabilsan oo iswaraysanaya tajrii xaal ay qulqulayso min taxtihim hoostooda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen bacda istiqraarihim fii manaasilihim guryahoodii janno markay cagta saareen ee ku sugnaadeen ayay mahadnaqan bixinayaan oo ilaahooda ay mahadinayaan wa qaaluu waxay yidhahdeen ahlu jannihii jannada markay galeen alxamdu mahadi lilaah alla ayay u sugnaatay aladii allihii hadaanaa nagu hanooniyey lihaadaa camalkan wanaagsan ee abaalkan aanu ku mudannay macnaha camalkii wanaagsanaa eenu adduunyada ku soo samaynay maanta abaalkaa qiimaha badanna aanu ku mutaysannay ilaahay nagu hanooniyaa mahad leh ilan camalkaa rabbi haddaanuna waafajin abaalkan maanta maanaan heleen oo waxa weeyaan hanti nooma noqdeene marka macnahaasi waa macnaha jalaaleynku uu marayo ay lihaada alcamali aladii haadaa jazaa'uh camalka kan abaalkiisu yahay rabbigiina waafajiya adduunka markaanu joognaa mahadsan ama lihaada ay lihaada aljazaa'i alcadiim abaalkan weyn allaha nagu soo hagaajiye nagu soo hanuuniyaa mahadle ahlu jannahana waa dhaqanka wanaagsan ee lagu yaqaan jannada markay galaan rabbigii siiye inay mahadiyaan siday adduunyada markay joogeen bay ilaahay u mahadin jireen oo aayaadka kaleba waa kuwa tilmaamay sida allah uu ku yidhi aayaddii kale wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbanaa lagafuurun shakuur waxaa mahad loo mahadsan ilaaha tacabkii iyo murugadii iyo dhibaatadii adduunyo allaha naga zuuliyey ee janno noogu raaxeeyey allay lehe rabbigaasaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh rabbigayo waa mid dembi dhaafis badan oo shukri naq badan oo addoonkiisa camal yar abaal weyn kaga abaalmariya wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdahu wa awrasana alarda natabawa'u min aljannati xaysu nashaa fa nicma ajru lcaamiliin aayaddaa kalena alla waa ka kaga warramay inay odhan doonaan markay jannadii galaan ilaaha noo rumeeyey wuxuu hore noogu yaboohay ayaa mahadsan ee jannadana na dhaxal siiyey annagoo meeshaannu doonno ka degayna allah ilaahay waxa wanaag batay abaalka ay helayaan kuwii adduunyada camal wanaagsan ku soo sameeyey wa qaaluu waxay yidhahdeen alxamdu mahadi lilaah allah ayay u sugnaatay alladii allihii hadaanaa nagu hanuuniyey lihaadaa camalka wanaagsan camalkan wanaagsan ee abaalkan wanaagsan eenu arkayno maanta ku mutaysannay ilaahay nagu hanooniyey nagu hagaajiyaa mahad leh wamaa kunnaa manaanaan ahayn linahtadiya kuwii hanooni lahaa maanaan ahayn lowlaa an hadaana allaahu haddaan ilaahayna hanuunin lahayn laqad jaa'at alla ilaahay way la timid rusulu rabbinaa rabbiga iyo rusushiisii way la timid bilxaqi xaq ayay la timid waa ba'da marka tacdiye laga dhigo laguna tacalluqiyo jaa'da haddii mulaabaso laga dhigana baa'ulmusaaxaba waa macnaha bilxaqi xaal ay ku dheehan yihiin baad mutalabisiina bilxaq baa'ulmusaaxaba marka laga dhigo laqad jaa'ad alla ilaahay dhab ahaan waa la timid rusulu rabbinaa rabbiga iyo rusushiisii way la timid bilxaqi bay la timid ama bilxaqi xaal ay ku dheehan yihiin wanuuduu waa loo dhawaaqay ahlu jannihii oo waxaa loogu dhawaaqay an tilkum aljanna ey tilkum tiinaasi aljannatu ee jannada ah uuristumuuha waa laydin dhexal siiyey an oo shan jeer inagu soo noqonaysa mukhafafa min asaqiilana waa laga macneeyey tafsiiriyana waa laga dhigay bimacnaa ay waxaynu maranaa markaa macnaha tafsiiriyada bimacnaa ay marka wanuudu waa loo dhawaaqay ahlu jannihii an tilkum aljanna ey tilkum waxaa loogu dhawaaqay tilkum tiinaas aad arkaysaan aljannatu waa jannadii marka mubtadiya khabar baa la ysaga dhigay ishaarada iyo aljanna ama khabarka uuristu muhaarid jannadana beddel ama bayaan oo wanuudu waxaa loogu dhawaaqay an tilkum ay tilkum tiinaasi aljannatu jannada ah beddelka ama tilkum tiinaas aljannatu jannada ah bayaanka uuristumuuhaa waa laydin dhexal siiyey markaa khabarka halkaa rid bimaa bisababi maa shay sababkii baana laydinku dhexal siiyey kaasoo kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya oo acmaashii wanaagsanayd ah ibnulqayim waxa uu ku jamcinayaa ba'da la anfiyey ee lan yadkhula axadukum lan yadkhula axadu minkum aljannata bicamalih ba'daa manfiga ah ee la yidhi midkiinna camalkiisa jannada ku geli maayo lan yadkhula axadukum aljannata bicamalihi qaaluu walaa anta yaa rasuula allah qaala walaa ana ila an yatakamadanii allahu bifadlin minhu waraxma midkiinna jannada ku geli maayo camalkiisa markaasaa yidhaahdeen rasuulkii allow adiguna camalkaaga miyaanad jannada ku gelayn waxa uu idhi haa aniguna ku geli maayo ilaahay oo deeqdiisa iyo raxmaddiisa igu huwiyo oo igu geliya mooyaane camalkayga ku geli maayo marka ba'daa waa la anfiyey inaan camal lagu gelayn janno tanna waa la sugay oo bimaa kuntum baad ku gelaysaan marka ba'da manfigee la anfiye waa ta xadiidkee iyo ba'dan muhbatkee la sugay waa tan aayadda eh ibnulqayim miftaaxu daari sacaada wuxuu ku jamcinayaa wuxuu odhanayaa ba'dan la sugee bimaa kuntum tacmaluun waa ba'u sababiya oo uma dhiganto mana goynaysa janno oo camalkaagu janno ma goyn kare eh wuu sababay uun laakiin deeqallaad ku gashay ta la anfiyeyna waa baa'ulmucaawadati waalmuqaabala oo waxaa la leeyahay camalkaagu janno ma gooyo waana run marka isma diidayaan baa'ul mucaawada ayaa la anfiyey oo camalkaagu janno ma goyn karo baa'u sababiyana waa la sugay waa sabab mase goyn karo oo uma dhigmo allah waxau idhi wanaadaa way dhawaaqeen asxaabuuljannati jannada asxaabteedii asxaaba naari naarta asxaabteedii bay u dhawaaqeen maxay ugu dhawaaqeen an qad wajadnaa ey qad wajadnaa dhab ahaan baanu u hellay bay ugu dhawaaqeen maa kii wacadana uu noogu yaboohay rabbunaa rabbigayo xaqan xaal uu yahay xaq ee fahal wajadtum idinku ma hesheen ahlu naarow maa kii wacadow idin yaboohay rabbukum rabbigiin xaqan xaal uu yahay xaq qaaluu waxay idhahdeen ahlu naarkii nacam haa waa hellay annakuna fa'adana waxa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqa ayaa baynahum dhexdoodii ka dhawaaqay ahlu jannaha iyo ahlu naarka oo muxuu ku dhawaaqay allacnatullaah ey lacnatullaah ilaahay lacnadiisu calaalaalimiina daalimiinta korkooda ha ahaato calaalaalimiina waa ishaaratun ilaa sababi allacni waxaa la ishaarayaa oo la tilmaamayaa waxay lacnadda ku mutaysteen waa bisababi dulmihim aladiina dalamadaasoo ka sifee yasudduuna ka hor joogsanaya dadka can sabiiliillaah ilaahay jidkiisa ka hor joogsanaya oo u diidaya oo wayabquuna haa haa oo sabiilullah ah jidkaa ilaahayna la doonaya ciwajan qallooc qalloocu markaa uu macnow yahay macaanidii acyaanta uu galo waa bikasri lcayni ciwaja marka uu xisi yahay wax muuqda uu galo sida gidaarka ama tiirkaasaa qalloocana waa cawaj oo waa bifatxi alcayn marka tani waa ciwajan oo waa qallooc macnawi ah wax ishaada aad ku arkaysa ma aha waase wax macno ahaan loo fahmayo oo macquululmacnaa ah wayabquunahaa jidkaa ilaahayna waxay la doonayaan ciwaja qallooc oo wahum iyagu bilaakhirati aakhirana kaafiruuna kuwa ka gaaloobay weeyi wa baynahumaa waxa u dhaxeeya labadaa yacni qolo wa baynahumaa ahlu jannaha iyo ahlu naarkii waxa u dhaxeeya xijaabun teed ama dayr dayr murtafica gidaar sarreeya ayaa u dhaxeeya ahlu jannihi iyo ahlu naarki wa cala al acraafi waa uun xijaabka laftiisaee gidaarka ama derbigaa dheer korkiisa waxa ku sugan rijaalun rag raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan mid walow labada qolo ka midaba garanaya ahlu naarki iyo ahlu jannihiiba qolo walbana calaamadooda ku aqoonsanaya qolada ahlu jannahana wejigooda nuuraya ee cad qolada ahlu naarkana wejigooda madow ee mugdigiiyo qoomadu ka muuqato wa calal acraafi gidaarka ama derbigaa sarreeya korkiisa waxa ku sugan rijaalun rag marka waa min baabi takliibuune dee ciddii acmaashooda wanaagsan iyo xumaantoodu ay simantay ee aanay kala cuslaan oo dhan rag iyo dumarba waa ahlul acraaf ilaa ilaahay inta uu jannada u xukumaayo wa calal acraafi gidaarka ama derbigaa sare korkiisa waxa ku sugan rijaalun rag dumarna waa la midowneh kuwaasoo yacrifuuna garanaya kullan mid wal oo labadan qolo ka mid a ahlu jannahi iyo ahlu naarka oo bisiimaahum calaamadahoogay ku garanayaan wanaadow way dhawaaqeen asxaabul acraafkii raggii halkaa ku sugnaa asxaaba aljanna jannada asxaabteedii bay u dhawaaqeen oo maxay ugu dhawaaqeen an salaamun ey salaamun nabadgelyo calaykum korkiinna ahaatay ugu dhawaaqeen lam yadkhuluuhaa ahlul acraafkii may gelin jannada walxaal hum iyagu yadmacuuna ay rajaynayaan inay geli doonaan waanay galeen oo waa ka xasanulbasri yidhi maa atmacahum ilaa likaraamatin yuriiduhaa bihim waxaaba ilaahay u damac geliyey karaamada uu la doonayay uu u xukumi doono allah waxau idhi waidaa surifat marka loo leexiyo absaaruhum aragyadoodiiyo indhahooda asxaabulacraafka tilqaa asxaabi nnaar xagga ahlu naarka indhahooda marka loo jeediyo qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa ha naga yeelin maca alqowmi qolada la jirhkeeda qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahaa kuwa daalimiinta ee ahlu naarka ah allahayow kuwaa hana raacin bay odhanayaan marka indhahooda xaggaa loo duwo waxaana laga garanayaa surifad macnaha waa loo duwayaa ee ikhtiyaarkooda iyagu waxa weeyaan uma leexanayaan allah waxau idhi wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu alacraafi raggii derbigaas sare ku dul sugnaa waa dhawaaqeen oo rijaalan rag bay u dhawaaqeen raggaasoo yacrifuunahum ay garanayaan oo bisiimaahum calaamadahooga ay ku garanayaan waa alcudamaa'u fi dunyaa kuwii maalqabeennada iyo madaxda madaxyo weynta ku ahaa adduunyada ee faraha lagu fiiqi jiray raggii waaweynaa ee madax iyo maalqabeennaba ahaa ayaa qaarkood ay garanayaan oy u dhawaaqayaan iyagoo naartii ku jira qaaluu markaa waxay ku odhanayaan asxaabu lacraaf ilain meel saray ku sugan yihiin oo labadii qoloba waa u muuqdaane maa akhnaa muxuu idinka taray cankum idinka jamcukum farabadnaantiinnii iyo wamaakii kuntum ahaydeen tastakbiruuna ay wa kownikum iyo ahaanshihiinna ahaydeen tastakbiruuna kuwa xaqa iska weyneeya oo jamcukum waxaynu ku macnaynay ay kasratukum farabadnaantii xoola iyo cadad iyo cuudba maxay idiin tartay waxaa kaloo jamcukum lagu macneeyey ay jamcukum lilmaal ururintaad xoolaha urursanayseen maxay idiin tartay labadaba markaa jalaalinku waa tilmaamayaa jamcukum ulmaala aw kasratukum maa akhnaa muxuu idinka taray cankum idinka jamcukum farabadnaantiinnii ama ururintiinnii xoolaha aad urursanayseen marka maada istifaamiye marka laga dhigo waa istifhaamin kaariya oo bimacna nafyi oo waxay noqonaysaa uun bimacna nafyi oo waxba idinkamay tarin ayaa uu noqonayaa mu-adaha iyo macnaha ay tilmaamaysaa waxaa kaloo bannaan inaan ma'aalkeeda dambu naafiye laga dhigine naafiye toosaba si toosa looga dhigo oo macnuhu uu noqdo maa akhnaa idinkamuu tarin cankum idinka xaggiinna idinkama tarin waxba jamcukum ururintaa xoolaha urursanayseen ama farabadnaantiinnii waxba idinmay tarin wamaa kuntum wa kownukum ahaanshihiinna ahaydeen tastakbiruuna kuways weyneeyana alla ilaah waxba idinma tarin waxay ku odhanayaan asxaabul acraafkii kuwaa iyagoo farta ugu fiiqaya muslimiintii adduunyada ku dhibi jireen waxay ku odhanayaan ahaa ulaa'i ahaa ulaa'i kuwaasi waa fuqaradii iyo ducafaau lmuslimiine alladiina ma kuwiiba oo istifaamta mawsuulka ka macnee ahaa ulaa'i kuwaasi waa muslimiinta fuqaradoodii iyo ducafadoodii alladiina ma kuwiiba aqsamtum aa ku dhaarateen adduunka markaad joogteen laa yanaaluhum ullahu ilaah inaanu soo gaadhsiinayn biraxma naxariis alle inaan u gaadhsiinayn oo janno aanay gelayn kuwaa uga dhaarateen ma kuwaasa ee ku dhaaran jirteen inaanay janno gelayn waxaad u soo qadartaa udkhulu ljannata ay qad qiila lahum xaal lagu yidhi kuwa muslimiinta fuqarada ah udkhuluu gala lagu yidhi aljannata jannada gala lagu yidhi laa khawfun cabsiyo calaykum korkiinna may ahaanin wax idinka horreeya aad ka baqanaysaan walaa antum manaydaan ahaanin taxsanuuna kuwa ka murugoonaya waxaad soo dhaafteen kuwa ka murugoonayaan maydaan ahaanin macnaha laa khawfun cabsiya calaykum korkiinna may ahaanin oo khawfulmustaqbal wax idinku soo socda ka baqan maysaan walaa antum manaydaan ahaanin taxsanuuna kuwa murugoonaya oo ay xusnulmaadi wax tegayna ka tiiraanyoon maysaan wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu naari naarta asxaabteedii asxaaba aljanna jannada asxaabteedii bay u dhawaaqeen oo maxay ugu dhawaaqeen an afiiduu ey afiiduu ku soo shubay ugu dhawaaqeen calaynaa korkayaga ku soo shuba min almaa biyaha aad haysataan wax ka mida korkayaga ku soo shuba aw mimaa rasaqakum ullah ama wuxuu alla idinku arsaaqay quud iyo cunto wax ka mida nagu soo tuura oo ifaadada la yidhaahda bimacna alilqaana waa tusinaysaa ama ficil kaloo munaasabku ah u soo qadaro aw atcimuuna ama naga quudiya mimaa rasaqakum ullah wuxuu alla idinku arsaaqay wax ka mida naga quudiya oo naga siiya qaaluu waxay ku yidhahdeen ahlu jannihii ina allaha alleh xaramahumaa waa ka xarimay cunto iyo cabbitaanba calalkaafiriina kuwa gaalada ah waxaa la tilmaamayaa waxa xirmaanka ay ku muteen waa bisababi kufrihim billaahi wa rasuulih alladiina ku sifee alladiina gaaladaasoo ittakhaduu ka yeeshay diinahum diinkoodii lahwaa wax lagu dheeldheela iyo walacibaa ciyaar oo waqarrathum ay lugoysoy dagtay alxayaatu noloshii addunyaa liidatay ama dhoweyd fal yowma haddaba maantadan la joogo waa cahdi xuduuriye oo qiyaamadii ah nansaahum waanu ku kaga tegaynaa waa bimacnaa natrukuhum waayo nisyaanku marna waxaa la yidhaha waa bimacna alghaflati waadduhuuli can shay shayga in la mooganaado la iloobo nisyaan waa la yidhaah bimacna tarki can cilmin wa qasdin si badheedha in shayga looga tagana nisyaan waa la yidhaah markaa ka duhuulka iyo mooganaanta ah rabbi laguma tilmaamo oo wamaa kaana rabbuka nasiya laakiin ilaahay waxaa lagu tilmaamaa oo inta badan u yimaada calaa jihati almuqaabalati waalmujaazaa ka bimacna tarki ah oo min sifaati alafcaal ah oo macnuhu noqonayo naartaannu kaga tegaynaa siday diinta uga tegeen oo ugu dhaqmi waayeen allah markaa waxau idhi falyawma maantadan la joogo nansaahum waxaannu kaga tegaynaa cadaabka dhexdiisa kamaa nasuu siday iyaguba uga tegeen liqaa'a yowmihim maalinkoodan la kulankiisa haadaa ee kan ah ee ay ugu diyaargaroobi waayeen wamaa kaanuu iyo wa kownihim ahaanshahay ahaayeen darteed ayaannu ugaga tegaynaa biaayaatinaa aayaadkayaga yajxaduuna kuwa ka gaalooba ay ahaayeen jaxada waxa weeyaan mansuubka toos bay u gaadhaa biduuni waasida oo jaxada bihi lama yidhaahayo jaxadahu baa la yidhaah kafarana waxay ku gaadhaa ba oo kafarahu lama yidhaahdee kafara bihi baa la yidhaah laakiin waxaa la yidhaha labadaa ficil way ismaxal degaano midba ka kale macnihiisaa la cabsiiyaa markaa sidiisii baa loo macneeyaa markaa iminka jaxadadan ba'da lagu tallaabiye waa bimacnaa kafare macnaheedii baa la cabsiiyey lagana macnaynayaa oo macnaha wuxuu noqonayaa wamaa kaanuu ay wa kownihim iyo ahaanshahay ahaayeen ayaa cadaabka loogaga tegayaa yajxaduuna ay yakfuruuna kuwa ka gaalooba ay ahaayeen biaayaatina aayaadkaya kuwa ka gaalooba ay ahaayeen ama wamaa kaanuu wa kamaa kaanuuna waa laga macnayn karaa oo kamaa nasuuda iyadoo lagu cadfayo falyawma nansaahum ay natrukuhum fi lcadaab maantadan la joogo cadaabka dhexdiisaannu kaga tegaynaa kamaa nasuu siday iyaguba uga tegeen liqaa'a yowmihim maalinkoodan la kulankiisa haadaa ee kan ah wamaa kaanuu ay wa kamaa kaanuu iyo siday u ahaayeen yajxaduuna ay yakfuruuna kuwa ka gaalooba biaayaatina aayaadkayaga allah waxau idhi walaqad ji'naahum wallaahi laqad ji'naahum waxaanu ula nimid kuwan ree maka iyo kufaartaba guud ahaan bikitaabin kitaab baannu ula nimid kitaabkaasoo fasalnaahu aanu kala dhigdhignay calaa cilmin xaala kowninaa calaa cilmi xaal aanu cilmi ku dul sugannahay kitaab aanu bayaaminoonu kala dhigdhignay ayaannu ula nimid hudan waxaad ka xaalaysaa damiirka fasalnaahu ee kitaabka u noqonaya hudan xaal uu hanuun yahay kitaabku iyo waraxmatan xaal uu naxariis yahay oo liqowmin qolo uu hanuun iyo naxariis u yahay kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya waxaa loogu gaar yeelay waa liintifaacihim bih waayo iyagaa ku intifaaco wax ku qaatay ilaahay waxau idhi hal yanduruuna oo miyay sugayaan kuwan gaalada ee loogu taag waayo ku toosnaada tawxiidka ilaa ta'wiilah kitaabkaa aannu u keennay yacnii xaqiiqadiisiyo cidhibtiisa dambe mooyaane ma wax kalay sugayaan oo macaanida ta'wiilka waxaa ka mid ah xaqiiqatu shayi wa caaqibatu amri shayga xaqiiqadiisa iyo cidhibdembeedkiisu wuxuu noqon doono ayaa ta'wiilka macaanidiisa ka mid ah wa ta'wiilu maa fi lqur'aani wuquucuhu yowma alqiyaamah xaqaa'iqa qur'aanka wixii ku yaalay xaqaa'iqoodu inuu dhacana ama inuu yimaadana muraadkeedu waxa weeye waa inuu maalinta qiyaamo dhaco oo wax alla wixii adduunka kitaabku inoogu sheegay ayaa cayaanan si dhaba oo caddaan oo la arkayo ayaa maalinta qiyaamo u dhici doonaa bacigii iyo xisaabtii iyo jazihii iyo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir iyo axwaashi iyo umuurtii kale marka ta'wiilulkitaab waa wuxuu ku warramay si dhaba inuu u dhaco maalinta qiyaame marka hal yanduruuna miyay sugayaan ma sugayaane waa istifhaamin kaari o bimacna nafyi ay maa yantadiruuna oo miyay sugayaan sugi maayaane ilaa ta'wiilahu ay ilaa ta'wiila alkitaab kitaabka xaqiiqadiisa iyo wuxuu ku warramay cidhibtiisii dambe mooyaane ma wax kalay sugayaan yowma maalinka yaati uu imanayo ta'wiiluhu kitaabka xaqiiqadiisa wixii uu ku warramay iyo wixii yacni akhbaartiisa cidhibteedii maalinka uu imanayo yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii nasuuhu kitaabka ka tegay min qablu hore uga tegay waxay odhanayaan qad jaa'at alla ilaahay dhab ahaan bay ula timid rusulu rabbina rabbiga iyo rusushiisa bilxaqi alla ilaahay dhab ahaan bay xaq ula yimaadeen ba'da tacdiye markaad ka dhigto ama bilxaqi mutalabisiina bilxaq xaal ay xaq ku dheehan yihiin musaaxabo markaad ka dhigta ba'da fahallanaa ma noo sugnaatay bay odhanayaan kuwa mujrimiintii min shufacaa ergeeyayaal ma noo sugnaadeen oo fa yashfacuu dabeed ay noo ergeeyaan lanaa annaga wax ergeeyayaaloo erge ihi ma noo sugnaadeen si ay noogu ergeeyaan aw nuraddu aw hal nuraddu ama ma nala celinayaa oo fa nacmala dabeed haddii nala celiyo aanu samayno hayra aladii kii ku aan ahayn kunna aanu ahayn nacmalu kuwa sameeya xumaantaannu hore u samayn jiray waxaan ahayn oo wanaaga aanu soo samaynee ma nala celinayaa markaa fa yashfacuuda iyo waxa weeyaan fa nacmaladu waa jawaabulistifhaam oo fa hal lanaa min shufacaa kuwa ergooyinihii ma noo sugnaadeen oo fa yashfacuu lanaa dabeed ay noo ergeeyaan waa jawaabulistifhaam aw nuraddu aw hal nuraddu hal istifhaamaa u qadarane ama ma nala celinayaa oo fa nacmalo dabeed aanu samayna eh waa jawaabulistifhaam almuqadar hayra aladii kii ku aan hayn aanu samaynae kunna aanu hayn nacmalu kuwa sameeya oo wanaaga qad khasiruu waa khasaareeyeen ba alla u yidhi kuwaasi anfusahum nafahoodii waa khasaareeyeen wadalla waana ka lumay canhum iyaga maakii kaanuu ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta waxay alle u nisbaynayeen ay rabbi la wadaajinayeen meelay cidhib iyo jaandhigeen waa arki waayeenoo waa ka lumeen manay arag allah waxau idhi inna rabbakum rabbigiin allaahu alla weeyi alladii allaha khalaqa abuuray alsamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulalkaba fii sittati ayaamin maalme lixa ku abuuray oo waxa weeyaan waxa ka bilowday axad ilaa jumce lixdaa maalmood baa allah ku abuuray jalaaluddiin asuyuudi waxa uu yidhi walow shaaa khalaqahunna fii lamxa waalcuduulu canhu litacliimi khalqihi tahabut hadduu rabbi doono kulligood ilbidhiqsi buu ku abuuri lahaa wuxuuse sidaa u samayn waayey si uu addoommadiisa u baro ukaadinta iyo ta'aniga iyo tartiibta iyo deganaanshaha inna rabbakum rabbigiin allaahu alla weeyi alladii allihii khalaqa abuuray alsamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulalka fii sittati ayaam maalmalixaka ku abuuray waa rabbi humma istawaa dabeed wuxuu ka kor noqday ay calaa wartafac abulcaaliyi mujaahidba siday ku tilmaameen imaamu albukhaarina saxiixiisa uu ku soo saaray waa humma istawaa ay calaa wartafaca dabeed ilaahay waa ka kor noqday cala alcarshi carshigiisuu ka kor noqdo uu ka sarreeyaa qaabka iyo kayfiyadu uga sarreeyana adiga laguma diran oo ma garan kartid yuqshi ilaahay waa daboolayaa allayla habeenka ayuu annahaara maalinta ku daboolayaa yatlubu xaal uu dalbayo huwa habeenku hum maalinta xafiidan ay talaban xafiisaa doonis degdega uu doonayo uu dalbayo halkan waa min baabi aliktifaa'i biaxadi diddayn min baabi saraabiila taqiikum alxara ay walbarda oo yuqshi leyla nahaara wa yuqshi nahaara alleyla baa ku jirta macno ahaan laakiin xaalka iyo maqaamka uu tusay oo allaah habeenkii wuxuu ku dadaa oo ku daboolaa maalinta oo sida maalin loogu jiraa habeen soo gelayaa iftiinkii baxaya mugdiga uu ku daboolayaa sidoo kale maalintuu ku daboolaa habeenka oo sida mugdi habeennimo loogu jiraa maalin soo gelaysaa waagaa baryaya iftiin baa imanaya madowgiina meesha waa ka baxaya marka mid walba ka kale waa daboolaya yukawiru leyla cala annahaari wa yukawiru annahaara cala alleyl sida aayaddaa kaleba rabbi ku tilmaamay laakiin yuqshi leyla annahaara wa yuqshi nahaara alleyl waxaa laga fahmay un jumlada hore oo waa min baabi aliktifaa baa laydhaah labada arrin midkood in lagu kaaftooma iska soo horjeeda yatlubuhuna jumlada leylkaa laga xaalaynayaa oo damiiru rafcaha asturan leylku u noqonayaa kan baariska maxalu nasbaha yaallaana maalinta oo habeenkaa maalinta dalbaya dalab baa lagu tilmaamay sida ay isku daba socdaan ee aanay u kala hadhayn ee markuu midbaxba ka kale usoo weydaaranayo waa wax istaba socdo istaba ordayo kale baa lagu tilmaamay yuqshii waa daboolayaa rabbi alleyla habeenkiibuu annahaara maalinta ku daboolayaa oo mugdigee mugdigii habeenkaa dee qarinaya iftiinkiina waa baxaya yatlubu xaal uu dalbayo huwa habeenku hum maalinta xafiisan ay talaban xafiisaa doonis degdeg ah oo mid walba ka kale uu daba socdo oo mid walba ka kale uu soo weydaaranayo o aanu ka habsaamayn washamsa cadeedana ilaahay waa abuuray iyo walqamara dayaxa iyo wanujuuma xidigaha oo khalaqa samaawaati dii hore ku cadaf musakharaatin xaal ay yihiin kuwa la leyliyey biamrih ilaahay amarkiisa iyo awooddiisa iyo idankiisa lagu leyliyey alaa hooyaay lahu allah i unbay u sugnaadeen alkhalqu abuurista iyo walamru taladuba oo ilaaha ku abuuray ayaa amarkaagana leh cibaadadaada iyo tasarufkaagana isagaa iska leh waana gardarro allihii ku abuuray inaad amarka u diidood cid kala siiso oon ku abuurin tabaaraka allaahu ilaahay waa kor noqday ilaahay waa sarreeyey ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisaa badatay saddexdaba waa lagu macneeyey yacnii kahura khayruhu wa cama nawaaluh tacaadama wa tacaala tabaaraka allaahu ilaahay khayrkiisaa batay iyo barakadiisa waa sarreeye waana weynaaday allihii rabbulcaalamiina uunka oo dhan rabbigooda ahaa udcuu rabbakum udcuu barya rabbakum rabbigiin barya tadarucan liajli tadarucin isdhuldhig iyo isdhiibid darteed alla u barya idinkoo alle isu dhiibaya oo isu dullaynaya wa khufyatan liajli khufya qarin aa qarinasaan oo hoosu dhigasaan baryada darteed u barya oo ha ku dhawaaqin ee hoosu dhiga waayo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu abi muusa alashcari inuu yidhi kunna maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii safar fajacala annaasu yajharuuna bitakbiir wuxuu idhi rasuulkaanu la soconnay annakoo socota ah dadkii waxay gudagaleen takbiirtii iyo allaahu akbar iyo adkaartii inay ku dhawaaqaan fa qaala rasuulullah rasuulka alle markaa waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha annaasu arbicuu calaa anfusikum dadkiiow nafihiinna u tudha innakum laa tadcuuna asaman walaa qaa'iba ma baryasaan oo uma yeedhasaan mid dhagale oo hadal kor loogu qaadaya iyo mid maqan midna ma baryasaane innakum tadcuuna samiican qariiba waxaad baryaysaan mid idin maqlaya oo idin dhow oon idinka dheerayn marka ducada wanaaggeedu waa in hoos loo dhigo id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya ambiyada ilaahayna dhawaaq hoose rabbi inay ku baryeen baa lagu ammaanay ikhlaaskana sidaasaa u dhow hoos in loo baryo oo ducadu baynaka wa bayna allah ay noqoto udcuu barya rabbakum rabbigiin barya tadarucan iyo wa khufyatan waxaynu ka macnaynay markii hore mafcuulu liajlih wasfi ama ismi faacilna waa lagu awili karaa oo udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan ay mutadariciina xaal atiin alla kuwa isu dhuldhigaya oo isu dhiibaya wa khufyatan ay wa mukhfiina xaal aad tihiin kuwa qarsanaya ducada oo hoos u dhigaya innahu alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba alle ma jecla ducada ku xadgudba iyo arrimaha kaleba walaa tufsiduu ha fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeeda ha fasahaadinina gaalnimo iyo macaasi ha ku fasahaadinina bacda islaaxihaa arlada hagaajinteeda dabadeed intii lagu hagaajiyey bibacthi arusuli wa insaali alkutub rususha la soo diray iyo kutubaha la soo dejiyey iyo tawxiidka arlada intii lagu hagaajiyey kadib gaalnimo iyo shirki iyo xumaan iyo dembi ha ku xumaynina wadcuuhu barya rabbi oo caabuda khawfan liajli khawfin cabsi aad cadaabkiisa ka cabsanaysaan darteed alla u caabuda oo u barya wa tamacan liajli tamacin rajayn aad raxmaddiisa rajaynaysaan darteed alla u caabuda oo u barya marka cibaadatulmu'min waa bayna alkhawfi waalrajaa dhinac raxmadda rabbi uu ka rajaynayaa oo quusan maayo dhinac cadaabka alle ayuu ka cabsoonayaa oo isdhigan maayo labadaa garab ama baal ayuu ku duulayaa oo xagga rabbi uugu socdaa inna raxmat allaah ilaahay naxariistiisu qariibun mid u dhoweeyaan min almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeya ee cibaadada allana hagaajiya dhaqanka iyo mucaamalada khalqigana hagaajiya raxmadu iyadoo mu'anasa lafdi ahaan raxmata ayaa haddana khabarkii waxaa laga dhigay qariibun oo mudaker qariibatun lama odhan waayo ta'niidka raxmadu waa majaaziya xaqiiqi ma aha waxaa kaloo lagu tawjiihiyey raxmaddu waa bimacna taraxum oo mudakar ah oo ina raxmat allaah yacni taraxum allaah ayaa lagu awilayaa oo mudakar ah waxaa kaloo lagu tawjiihiyey maye raxmadda waxaa la cabsiiyey macna thawaab oo ina raxmat allaah ay thawaab allaahi qariibun min almuxsiniin abaalmarinta alleh muxsiniinta waa u dhowdah oo kama dheera ayaa muraadku yahay wa huwa rabbi aladii waa allaha yursilu soo dira alriyaaxa dabaylaha saaxibu wajhi nahaar tafsiirkiisa wuxuu ka odhanayaa riyaaxda la jamciyey waa riyaaxulmatar oo fii jamiici alqur'aan waxa weeyaan waa bimacna araxma buu odhanaya oo waa riixu raxma riixduna marka la ifraadiyo waa riixu lcadaab ilaa mowdic suuratu yuunus ku iman doona mooyaane oo riixun fiiha cadaabun aliim marka wuxuu leeyahy qur-aanka riyaaxdu waxay ugu soo aroortaa riyaaxu raxma riyaaxda raxmadda iyo matarka riixu mufradana bimacna alcadaab ayay ugu soo aroortaa wa huwa rabbi aladii waa allaha yursilu soo dira alriyaaxa dabaylaha raxmadda bushran ay mubashiraatin xaale ay dabaylahaas yihiin kuwo bushaaraynaya oo bayna yaday raxmati ilaahay raxmaddiisa horteed kuwa bushaaraynaya xaal ay yihiin oo raxmaadka rabbi ayaa saxansaxada iyo dabaylahaasi ka soo hormaraan iyagoo ku bushaaraynaya roobka iyo raxmadda soo socota alla waxau idhi xataa idaa aqallat markay xambaarto dabaylahaasi saxaaban daruuro markay qaadaan ee ay xambaarto daruurahaasoo hiqaalan culculus oo dabaylihii ayaa daruuraha kaxaynaya xataa idaa aqallat markay xambaarto daruuraha yacni dabaylahaasi saxaaban daruuro markay xambaartay ay qaadaan daruurahaasoo hiqaalan culculus oo waxa weeyaan ku culus biyaha ay sidaanay xambaarsan yihiin suqnaahu daruuraha biyaha ku culus waxaanu u kaxaynaynaa libeladin ilaa beladin dhul xaggii baanu u kaxaynaynaa dhulkaasoo mayitin dhintoo abaaroobay fa anzalnaa dabeed waxaanu ku soo dejinaynaa bihi ay bisaxaabi daruuraha sababkooda ama bihi ay bisawqi kaxayntaa la kaxeeyey sababkeeda almaa biyaanu ku soo dejinaynaa laakiin jalaaluddiin asiyuudi isagu bihi wuxuu u celinayaa labadaa midna umuu celine wuxuu u celinayaa beledka bacduna markaa waxay noqonaysaa bimacnaa fii macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa fa anzalnaa dabeed waxaanu ku soo dejinnay bihi ay bilbaladi ay filbaladi yacnii dhulkii dhexdiisa waxaanu ku soo dejinnay almaa biyahaasaanu ku soo dejinnay fa akhrajnaa dabeed waxaanu ku soo bixinnay bihi bilmaa'i biyihii waxaanu ku soo bixinnay min kulli thamaraat midhaha dhammaantood wax ka mida nooc walba ayaannu biyihii ku soo bixinnay alla waxau idhi kadalik ay kadalika alikhraaj soo bixintaa aannu thamaraadka biyaha ku soo bixinnay oo kale ayaannu nukhriju u soo bixinaynaa almowta kuwii dhintayna waa tashbiiho sida midhaha alla u soo bixiyey ee dhulkaa dhintay biyaha ugu nooleeyey ayaa kuwii dhintayna alla u soo bixin doonaa una noolaynaya marka kadalika ay midla dalika alikhraaj soo bixintaasoo kale ayaannu nukhriju u soo bixinaynaa almowta dadkii dhintayna lacallakum tadakkaruuna likay tadakkaruu si aad u waantowdaan oo wax ugu qaadataan ayaannu sidaa aayaadka idinku caddaynay wallahu aclam